tawdiixulafda ayay calaamcadu nalafday caddaynaysaa macnaha walow yaan laba arkinbo masala dee nabarkii markuu dhiigo laba arki maayo marka irbadda iyo wax sidaa lagu yidhaahdo haddii ay lafta qabsato waxaa la ogaanayaa inuu cadkani dhammaaday laftina ay caddaatay waanaynu tilmaami doonaa hadday irbad intay ka gaadho tahay iyo hadday madax oo dhan tahay inaan iskhilaafin markaa taa lafta caddaysayna waxaa la yidhaha muudixo wa haashimatun haashimo waa jebiso taashimu lafta ayay jebin lafta ayay jebinaysaa markaa ama jab ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo dilaac ha la yidhaahdo mar haddii lafdaasi ay wax noqotoy jabto jabkaasoo keliya una ay tahay ama dilaac lagu dhaha ama jab un lagu yidhaahdo taana haashimaa la yidhaahdaa ama cadku dusha ha ka raaco oo cadkuna ha dilaaco laftuna ha jabto ama cadkoon waxba noqonin lafda una hoosta ha ka jabto sawirka ha muujiyo haashimaa labadaba la yidhaahdaa wa munaqilatun munaqilo tanquluhu way raray ayadu midna munaqilaa la yidhaahday waa raro oo tanquluhu lafdii ayay meel ka raraysaa ayay meel kale u raraysaa markaa masalan markay yidhaahdeen ama way duntay ama dhakhaatiirtu aydaan way diisantay ama masalan la guro ee ilaa saddex qaybood weeyaan lafdiga tan koowaad iyo tan labaad iyo la gureen maskaxda la gaadhin munaqila weeyaan xaaladahaasoo dhan munaqila weeyaan waayo lafdi markay diisan weliba ciyaalkiiba aada ku badantay waayo way jabtay markaasay guurtay weliba halkeediina ay ka dhaqaaqday ama dun ama diisan haddii lagu idhaahdo ama gurid haddii la yidhahdo la guro oon lana dhammaynin lafta waa munaqilo wa ma'muumatun maamuumo aamana la yidhaha tabluqu waxay gaadhaysaa khariidata dimaaqi maskaxda xuubkeeda ama dahaarkeeda ayay gaadhaysaa way gaadhaysaa macnaheeduna waxa weeye way muujinaysaa waana halka ay soomaalidu imika ulaba baxday saddex iyo soddon iyo hal dadoolkeed bay soomaalidu ula baxdayoo mar haddii halkaaba la gaadho kafaraadinkaa iyo reermiyiga waa iska sii qaadan waxa waa saddex iyo soddon macnaa mar haddii inta lafdii la dhammeeyo oo xuubkii maskaxdu muuqdo isagoo boodboodayaaba la iska arkay maskaxdii oo boodboodaysa alaa ku ciyaaraysa taani waxaa la yidhaha ma'muumaa la yidhahdaa wa daamiqatun midna waa daamiqu takriiquhaa waxay jeexaysaa khariidadii xuubkii maskaxda ku dahaadhnaa haddii uu dilaaco isna waxaa la yidhaahdaa daamiqaa la yidhaahdaa waa taa maskaxaysay maskaxdii caanaa ka dhig inta badanna waxay yidhahdaa dee beryaha hore dhakhaatiir iyo waxaan gaasi jirin mudafifa weeyaan bay dhahdaano iyadoo haddii xuubkaasi dilaaco ee qofku hore ayuu isaga dhintaa imika iyagoo intaa maskaxdii kasoo gurayo kala wada qofkii iska nooliyi baad arkaysa haddaba dhakaradan oo dhammi siday u dhan yihiin wejiga waa laga wada heli karaa iyo madaxaba daamiqada iyo ma'muumada wixii aan ahayn sideedda kale ee daamiqe iyo ma'muumo un laga soo reebay waxaa laga heli karaa dhabanka way ka iman karaan qasabadaa sanka way ka iman karaan daankaa hoose way ka iman karaan oo waa la odhan karaa laakiin waxaan ka suurtogelaynin intaa hoose ma'muumo iyo daamiqan ka suurtogelaynin marka haddii halaa ka soo dhacdo waa ma'muumaha odhan ila halkani maskax maayo waa carabki iyo wayajib alqisaasu fi lmuudixati faqad waxau sheeku dhahy haddaba baabulqisaas baynu joognay baabudiyana magtoodu inoogu sheegi doonaa halkan laakiin imka wuxuu inooga hadlayaa waa qisaasi wayajib alqisaasu fi lmuudixati faqad tobankaa dakar ama waxyeelo qisaasi waxay ka waajibtaa keliya nabarka muudixada la yidhaah nabarkaa cadku dhammaaday ee laftu caddaatay ayaa la koobi karaa lana oofsan karaa wixii ka soo hadhay in ama laga badiyo ama laga nusqaamiyo ayaan laga aaminahayn saa daraaddi ayaa la qisaasi maayo laakiin mar hadday muudixo tahay dee waa la fuudhinayaa uno hilibka intii un baa la goynaya laakiin ba laf jabtay haddii la yidhaha daduba u qaado ku jebi dee inaad ilaa iyadoo halkaasun koodkaasun hayd ilaa aad dhafoorka kale ku geysaa dhici kartaa markaa muudaxa ayuunbay ka waajibtaa qisaas wa qiila waxa la yidhi wa fii man qablaha yajibu fi lmuudixati wuu ka waajiba iyo wa fii ma qablaha waxa ka horeeya siwa alxaarisati xaarisada ka soo hadhay wuxuuhi sheekhu waxa kaloo qiil baa wuxuu leeyahay ma waxa la qisaasayaa muudixada iyo wa fii ma qablaha wixii ka horreeyey oo siwa alxaarisa xaarisada ka soo hadhay bal muudixada wixii ka horreeyey tiri xaarisadana ka soo reeb waxaa kuu soo hadhaya daamiya baadica mutalaaxima simxaaqa intaasaa kuu soo hadhaysaa oo muudixada ka horraysay qiilkani wuxuu leeyahay xaarisada iyada waa laysku waafaqsanya xaagtiimadaasi inaanay qisaas lahayne laakiin daamiye iyo baadica iyo mutalaaximiyo simxaaqo ayada ha la qisaaso oo dee waxa suurtagal ah intii la jaray jumlo ahaan in la garta ayaa dhici karta walow awdaxa hadduu caddeeyo fii baaqi lbadani jidhka intiisa kale ow qataca ama wuxuu jaray bacda maarinin sanka intaa jilaysan barhkii ayuu jaray ow udunin buu jaray walam yubinhu kamana tuurin wajabal qisaasu baa waajibaya fil asaxi asax haddaan qabano wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu caddeeyo fii baaqi lbadan jidhka intiisa kale ayuu laftii caddeeyey masalan halkaa laabta ayuu dee cadkii dhameeyo laftii soo baxday qoorta gacmaha lugaha ayaa jiidhkii dhammaaday oo laftii ay caddaatoy muuqatay aw qataca bacda maarinin ama wuxuu jaray maarin maarinka waxaa la yidhaha maa laana min alanf sanka intiisaa jilicsan ayaa maarin la yidhaahdaa sanka intaa jilicsan buu bar ka jaray aw bacda udunin buu jaray bar dheg dhegta barhkeeda ayuu jaray walam yubinhu ibaanada kuma samayno dhulkana uma tuurino waa ka luulataa wajabal qisaasu qisaas baa waajibaya fil asaxi haddaan qabano waljuruuxu qisaas ilahay baa jiraaxooyinka waa la isu qisaasaya qisaas baa waajib haddaba halkan ina yidhi walam yubinhu haddii uu intii yaraydee maarinka ahayd ama intii dhegta ahayd hadduu dhulkaba ku tuuro ayada siday noqon waa min baabi lawlaayo khilaaf baan ku jirin markaa ee walam yubinhu daa wuxuu ugu qaydayaa liajli alkhilaaf ayada hadday ibaana ku jirto waa jazman oo ama qaطcan oo khilaaf la-aan weeye in la qisaasayo lakiin markay kasii yar lulato ayaa qawlo leeya hala qawlo leeya aan la qisaasa wayajibu qisaaskii waa waajiba filqadci jarid min mifsalin meel kala baxa laga jaray xataa fii asli fakidin bawdada asalkeedin ahaatay wa mankibin iyo garabkii ina makana hadday suurto gasho bilaa ijaafatin jaa'ifa la-aan wa ilaa haddii kale falaa maya calo saxiix haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay qisaasku wuxuu kaluu ka waajibaa fi lqadci min mafsilin mafsilin marka laga jaro meel mafsilahoo meelaha kala baxa ee xubnuhu ay ka kala baxaan haddii qofka laga jaro waa la qisaasayaa kiina halkaasunbaa laga jarayaa mafasil ulacdaa waxa weeye meelaha ay xubnuhu ka xidhiidhaan meelaha ay xubnuhu ka xidhiidhaan masalan dee faruhu xubnay leeyihiin gacantu intaa horaa la yidhaha gacantee laalaabantaa halkaa suxulka halkaa ay cududa ay iska gelayaan mafaasishu waa meelaha ay ka kala baxaan maxaa yeelay iyadu way kooban tahay iyadu wax kooban weeyaano dee bartii laga jaray unbaa laga jarayaa qofka xataa fii asli fakidin xataa bawdada asalkeeda halkaa ay bawdadu ka gasho dee sida ama misigta ay ka gelayso xataa hadday tahay waa la qisaasaya waa mankibin iyo garabka waa la garabka iyo ay cududu ku kulmaan inamkana haddii ay suurto gasho qisaasu bilaa ijaafatin iyadoon hoos loo dhicin marka la qisaasayaa bawdada asalkeeda iyo garabka waa haddii qisaasi ay suurtogal tahay bilaa ijaafatin qofkii oon jaa'ifa lagu samaynin jaa'ifaduna waxa weeyaan iyadoon oboclo iyo hoos loo dhicin wa ilaa haddii kaloonay suurto gelaynin qisaasi ilaa hoos loo dhaca mooyaane qisaasima suurto gelayso falaa qisaasima waajibaysa markaa calo saxiix haddaan qabano kii hore ama jaa'ifaha ku sameeya ama ayaanu ku samayn maxaa yidhaha jaa'ifooyinku ma koobmayaan xagga ballan ahaan xagga ta'hiir ahaan ma koobmayaan wayajibu waa waajibaa qisaaskii fii faqi caynin isha tuuriddeedii wa qaطci udunin dhegta jariddeedii wa jafnin iyo daboolkii wa maarini saka intaa jiracsan wa shafatin debintii wa lisaanin carabkii wa dakarin xubinkaa taranka ee ragga waruthayani xininyihii wakadaa alyaani labadii badhiyoodna waa la mid wa shufraan iyo xubinkaa taranka dhinac ee dumarka dhinacyadiisii bila saxeedaan qabano waxau sheekhu leeyahay qisaaskii waxaa kaloo ka waajiba bifaqi caynin qofkii haddii ishii laga tuuro laga fujiyo ka kalena ka soo fujiyo unbaa laodhan isna wa qaطci udunin dhegtii baa laga jaray ka kalena ka soo gooyi un baa laodhan wa jafnin jafniga ama jufuun waa dabooladaa indhaha haddii laga jaro mid iyo haddii dhammaantoodba laga jaro ama ka sare ama ka hoose hadda isna waa laga soo jaray un wa maarinin maarinkuna waa intaa sanka intaa jiracsan haddii qof laga jaro waa loo qisaasiya ka kalena waa laga jaraya wa shafatin debintii ama ta sare haatee ama tahoose haatee isna waa laga jaray wa lisaanin carabkii haddii qof carabka laga jara isna ka kale waa laga jaraya waa loo qisaas wa dakarin wa unhayeyn haddii xubinkaa taranka ninkii laga jaro kii ka jarayna waa laga jari wa unhayeyn xiniye haddii laga jaro isna waa laga jari un walow yaanay mafaasil ba lahaanin iyo meelo dee xubnaha meelo iska galaanba yaanay lahaanne meelo ay ku dhammaadaan bay leeyihiin mar hadday meelo ay ku dhammaadaan leeyihiinna mafaasishii xubnaha oo kale ayaa la haleeshiinaya wakadaa halyaani baryihiina waa la mid haddii baryaha iyo baruurta haddii qofku uu ku fadhiisto laga jaro isna waa laga jari wa shufraan shufraankuna waxa weeye waa xubinkaa taranka ama farjigaa dumarka waa debnihiisa ama qararhkiisa haddii la jaro iyana waa laga jari marka abartii midee loo ordaysay ee sharci darrada wax ku googoynaysay iyadana labadaas unbaa laga jari markay inadii ka jarto ila waa sharci darre yajibu alqisaasu bihima fi lasaxi asax haddaan qabanno qisaasi waa ka waajibaysaa maxaa yeelay dee waxa weeye wax sugan oo xad leh walaa qisaasa qisaasi ma jirto fii kasri lcidaami lafaha jebintooda walow waxa u sugnaaday qadcu aqrabi mafsilin meesha mafsil ugu dhow inuu ka jaro ilaa mawdici lkasri ugu dhow wa xukuumatulbaaqi baaqigana inuu qaato xukumadiisa waxau sheeku leeyahay xubnaha lafaha kale jebintoodu qisaas ma leh lafaha aan meelaha mafaasisha ahayn meelaha ay ka kala baxaan lafaha aan ahayn haddii meelaha mafaasisha meel aan ahayn laga jebiyo qisaasi ma jirayso oo loo qisaasi maayo maxaa yeelay dee waxa aan la helaynin in halkii uu qofka ka jaray ama ka jebiyey in laga jebiyo ayaan suurtogelaynin masele haddii halkaa ku curcurka ama dhudhunka bartagiisa hadduu ka jebiyo oo isna yidhahda halkii ka jebi dee inuu ama hoos u dilaaciyo ama kor u dilaaciyo ama ay burburtaba ayaan laga aaminahayn marka walaa qisaasa fii kasri cidaamin fii kasri alcidaam lafihii jebintoodu ayagu qisaas ma leh haddaba masalan nin baa waxa laga jaray halkaa dhudhunka bartankiisa curcurka bartankiisaas ayaa inta laga jebiyey laga jaray ninkii muxuu yeelayaa wuxuu haddaba sheekhu leeyahay walahu waxa u sugnaaday ninkii inta meel aan kala bax ahayn laga jebiyey weliba laga jaray qadcu aqrabi mifsalin kala bax meesha ugu dhow inuu ka goosto ilaa mawdicilkasri meeshii laga jebiyey meesha kalabax ugu dhow ee ka hooseeya kalabax meesha ugu dhow ee ka hooseeya inuu ka jartaa buu leeyahay wa xukuumatulbaaqi intaasoo ha in xukuumadeedii uu qaato masalan halkaa curcurka bartankiisaas ayaa laga jebiye oo gacantii laga jaray muxuu la kala bax halkeebaa ugu dhow oo ka hooseeya dee halkaa gacanta halkaa baabacada iyo ay iska galaan marka wuxuu leeyahay intuu halkaa ka jaro inuu intaana xukuum ahaan u qaato oo intaana loo qadaroo la yidhaahdo intaasi maxay mag ahaan helaysaa dabedna intaana la siiya halkaana uu goosto marka waxay nidhi mifsalka ugu dhow ee ka hooseeya ma dalban kara kaga sareeya oo odhaya halkaanu mirfaqa intaan ka jaraan anugu intaan raacinaya looma ogola wax ziyaadaa qofku inuu sameeyo waxaa leeya may halka ka hoosaysa adugu intaad goosato xaqaaga intaa dheeraadkan aad u qaado laakiin anaa ka sarraysiinayo si jubraankii zakadan oo kala noqon mayso xukuumatulbaaqi baaqiga xukumadiisana wuu qaadanaya walow awdaxahu hadduu caddeeyo wahashamahu dabe wahashama lafdiina uu jebiyo awdaxa wuu caddayn waakhada wuxuu qaadanaya khamsata abciratin afar neefoo gelana wuu qaadan ee walow awdaxa hadduu caddeeyo wanaqala lafdiina uu raro awdaxa wuu caddayn walow casharatu abcira toban neefoo gelana wuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii nin lafda caddeeyo cadka dhammeeyo markuu cadkii dhameeyunbaa ninkii xanuunsado waa la sawiroo shug laftuna hoosta waa ka jabanta ninkii qisaas buu doonay awdaxa waxaa la leeyahy horta marka hore wuu caddaynoo waxa la leeyahy horta cadka intii uu ku caddeeye caddee waa akhada khamsa taabciratin shan neef oo geelana wuu qaadanayaa maxaa yeelay muudixada dee qisaas baa suurtagal ka ah laakiin hashmigu dee isagu muu yeelanayin qisaas oo arshigiisii ama magtiisii buu qaadanaya shan halaada walow awdaxa hadduu caddeeyo waa naqala intuu caddeeye baa lafdina guurtay cadkii intuu dhameeyey ayaa lafdina guurtay awdaxa horta ha caddeeyo oo muudixadii qisaastu ka suurtogelaysay ha ku sameeyo walow casharatu adcira toban neef oo geelana wuu leeyahay maxaa yeelay waa min shan idaaxu waa shan oo isaga wuu qisaastay hashmiga jabkuna waa shan tanqiilka ama rariddaa lafda ay gurtayna waa shan markaa dee muudixadii unbay qisaas ka suurto gashee hashmiga shantiisii iyo shantii raridda tobankaasu isku darsanaya walow qatacu hadduu ka jaro min alkuuci kuuca ayuu ka jaray falaysa lahu ma sugnaan iltiqaatu asaabicihi farihiisa inuu gurto ee fain facalu hadduu sameeyo cusira waa la ganaax walaa hurma magdhowna qofkaa laguma leh wala sacu asaxna waxa weeye ana low waxa u sugnaaday qadca alkafi kafka inuu jaray bacdahu dabadii waxau sheekhu leeyahay haddii uu ka jaro min alkuuci kuuca ayuu ka jaray kuucu waxa weeye waa lafda suulka la xidhiidha lafdaa suulka la xidhiidha ayaa kuuc la yidhaahdaa waalaha kafka intaa gacanta inteeda horaa kuuc baa la yidhahdaa inta xagga faryaradana kursuuc baa luqada la yidhaha suulka lubta waxaa la yidhaha isaga buuc baa la yidhaahdaa yani wa lugula waxay odhan jireen alqabiyu ma la yacrifu kuucu min buuci boqon haddaad doonayso waa ninkaan kuuc iyo buuc kala aqoonin adenas waxaa odhan jireen fayn kuucag fayn buucag haddaan idhaa garan maayo yani markay haddaanu idhaana bayna markaa kuucuna waa kaa gacanta buucuna waa kaa hoose marka hadduu kuucaa ka jaro falaysa lahu iltiqaatu asaabici ma laha inuu yidhaa farahan guranaya soo halkaa aniga igamuu jarin anigu farfar baan u goosanaya shanta faroodba midba mar ayaan goosanaya inuu yidhahdaa uma sugna maxaa yeelay dee waxa u suurtagal ah meeshii waxyeelada looga geystay mar haddii meeshii ay u suurtagal tahayna laga weecan maayo mar hadday meeshii ka suurtogelayso halkaa waxaa loogu baneeyey inuu halkaa goosto markay gacan cudurka bartankiisa ahayd waxaa loogu ogolaaday inuu kafka goosto halkan aanay qisaas ka suurtogelayn laakiin mar hadday halkii laga gooyay qisaas ka suurtogelayso weydaaran maayo waa nin da'dii ku waajibtay laga helay geel ahaydoo yidhi tani way yar wanaagsan tahay mid ka hoosaysaa bixinayo jubraan baa ku daraya fain facalahu haddaba sidii buu sameeyey intuu kiina isaga dhigtay ayuu farihii ka guray cusira waa la ganaaxayaa ninka waa la walaa qurma wax magdhawana laguma leh isaga lafdiisa wax magdhawa laguma leh waayo inuu intanba tiro oo meesha ka saara buu lahaaye hadduu barhkii goostay dee wax magdhawa laguma leh wala saxu ana low qadcan kafi bacdahu dabadeena wuxuu leey udha intan uwan raacsanaya sii oo ka daba yimaado maxaa yeelay dee waa nin haddaad qisaastiisa mudato oo aad adoo barhkii kusii wada aad gacan ka sii jarto dee u dhanna waad ka sii jari kartaa walow kasara hadduu jabiye cadudahu wa abaanahu dabeedna dhulka u tuuro qudica min almirfaqi baa laga jari walow xukuumatulbaaqiina wuu leeyahay ee falow dalabal fuuca hadduu doono mukina u lamakamin fila saaceedaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu hadduu walow kasara cadudahu hadduu jabiye cududda bartaa cududda ayuu ka jabiyey wa abaanahu waana jaray oo dhulku u tuuray qudica min almirfaqi marka la qisaasayo waxaa laga jarayaa mirfaqa halkaa suxulka ayaa laga jarayaa maxaa yeelay dee waa halkii maxalkii jinaayada waa halkii ugu dhoweyd walow xukuumatulbaaqi inta baaqiga ana ee cududda intaa ka maqnaydna wuxuu yeelanayaa xukuumadeeda ayuu yeelanayaa falow dalabal kuuca haddaba hadduu kuuca dalbo oo u yidhahda intaasoo dhan waan iska dhaafayaaye intana waxoogeygeeda halaysiiyo halkaasaan ka goosanaya an waxba mirfaqaa tegi maaye halkaa kuuca gacanta inteedaa hore ayaan goosanaya hadduu yidhaahdo mukina waa loo dhiibiyo waa loo ogolaan ninkaa filaa saxi asax haddaan qabano maxaa yeelay mar hadduu ka caajisay meeshii jinaayadu ay ku dhacday meeshii waxyeeladu ku dhacday mar hadduu ka caajisay ka iilashadaa xaqiisa barhkii ayuu ka tegay oo loo diidi maayo markaa muxuu yeelan xukuumata saacid intaa saacidka intaa la ydhaayo ee curcurkaa ilaa suxulka ilaa halkaa u goostay xukuumadeedii iyo intii weliba cududda labada xukuumo ayuu isku darsanayaayo dee waxoogay baabay u noqon waxoogay bay u noqonaysaa walow awdaxahu hadduu caddeeyo laftii fadahaba waxaa tegey dawuhu araggiisii awdaxahu wuu caddayn haddaba fain dahaba hadduu taga adawu iftiinkiisna dee waa sidii la doonayay wailaa haddii kale adhabahu wuu tegsiin oo see lo odhan biakhafi mumkinin wax suurtagal ah ka ugu fudud ayaa lagu tegsiin ka taqriibi xadiidatin xadiid lagu soo dhaweeyo muxmaatin la kuleeliyey min xadiiqa min xadiiqatii wiilka laga soo dhaweeyo ee walow latabahu hadduu hadduu dhirbaaxo latmatan dhirbaaxo ayuu ku dhuftay tudhibu tegsiisa dawhu araggiisa qaaliban saa badan fadahaba waa tegey ladabahu isna ha dhirbaaxo milaha intii oo kale fain lam yadhab haddaanu teginna udhiba waa la tegsiin dadkani inay isku tacadiyaan oo isku xadgudbaan oo iskorkoraan lama ogolo xad baa loo kala dhigay wuxuu sheekhu leeyahay walow awdaxahu ninkii nabar buu ku dhuftay oo laftaa caddaatay fadahaba waxaa tegay dawuhu araggii ama iftiinkii baa labadiisii indhood ka tegay ama mid ka mida dam buu yidhiba labadii indhoodba dam buu ka yidhi awdaxahu horta wuu caddaynoo lafti halkee uu ku caddeeyey caddee baa la odhan dabeedna haddana waa la sugi ilan waxyeeladiisii kumay ekayn mudixo keliye waa la sugi fain dahaba daw hadduu kana iftiinkii ama araggii ka tago markii isna la caddeeyey hadduu araggii waayo dee waa sidii la doonayey waa ilaa haddii kale uu tegi waayo adhaba wuu tegsiin iyadoo wiilkiina u harsan yahay ayaa aragga laga qaadi oo see laga qaadi biakhafi mumkinin waxa suurtagal ee lagu tegsiin kara araggiisa ee ugu fudud baa lagu tegsiinaya waa maxay ka taqriibi xadiidatin muxmaatin min xadiiqatii xadaqatii waxaa lagu lagu soo dhawaynayaa xadiid muxmaatin oo la kulayliyo o la caddeeyey ayaa min xadiiqatii halkaa wiilka lagaga soo dhaweyn dusha loo saari yacani saasaa loogu soo dhawayn dhawayninta markaa dee loo geliyo bir inta dabka loo geliyo la caddeeyo ayaa wiilka dee lasoo hordhigi markaa haddii uu sidaa ku tago dee waa sidii la doonaya haddii laakiin la tegsiin kari waayo amaa in dee wiilka lasoo tuuray moo wiilkii oo u joogaa ayaa araggii laga kaxayn kari waayo markaa qisaasi waa dhacaysa haddii unbaa waajibaysa walow latamahu hadduu dhirbaaxa wa latma waa dhirbaaxada tudhibu daw'ahu qaaliban dhirbaaxo sida badan aragga tegsiisa markuu dhe fadahaba dabeedna araggii baa ka tegey qofkii laatamahu waxaa la odhan intii in leegun hadda ku dhufo milaha iyadii oo kale dhirbaaxadii oo kale ka jar baa la odhan fain lam yadhab haddaanu tegin araggii uu kaga tegi waayo kii jaaniga udhibaysa waa la tegsiy sidaynu soo marnay wa samcu maqalku kalbasari buu la mid yahay yajibu lqisaasu fiihi waa waajiba bisiraayat saamaynta wakadaal badsuna waa lamid iyo wadawqu dhanankii waa shan mu'rintu filasa haddaan qabano ee walow qatacu usbucan hadduu far jaro fata'akala hayruhaa u cunmo falaa qisaasa fi lmuta'akili kaa cunmay qisaas laguma leh waxau sheekhu leeyahay maqalku haddii jinaayo masalan dhegta loo geystay maqalka ku tago kalbasari araggunbuu la mid yahay yajibu lqisaasu fiihi bisiraaya qisaasi waa waajibaysaa siraayadaa daraaddeed siraayadu waxa weeye iyadoo dhegtii wax loo geysto maqalka tegey siraayuu ku tegey markaa maxaa yaele maxal kooban buu leeyahay wakadaal badshu waxqabashadiina waa la mid hadday gacantii ka tagto wadow dhadhankii hadduu ka tago mase carabkii wa shummi urintii hadday ka tagto filasax haddaan qabanno iyagana waa loo qisaasa waxaa kaloo sheekhu yidhi laakiin qisaastu dee xubnaha kale siraaye ayada ugama waajibto wuxuu leeyay walow qadacu usbucan far ayuu jaray fata'akala hayruhaa fartii markuu jarunbaa mid kale cunantoo raacantay ama qalashayba falaa qisaasa fi lmutaakili kaa tegey ee cunmay qisaas isagu male kii hore maga kanay qisaas male ee siraayada ku tegey maxaa yeelay dee camdinimo ayaanay saa ku caddayn ee diye ayaa lagu leeyaha ma xukumo maalka jaaniga hadba kii ay noqoto maxaa yeelay jinaaye camdiya saraayadeedii weeye allahu aclam
القصاص ومكتب فيه والاختلاف فيه baabkan waxau kaga hadlayaa sheekhu saddex arrimood kayfiyada iyo qaabka qisaastu leedahay iyo qisaasta ka-oobsanaya iyo bal ayada oo la isku qabto cumran uu ka dhaxo qisaaskii iyo cafiinkii qisaaskaba iyo bal musaalaxadii laga gaadhay markaas saddexdaa arrimood kayfiyat lqisaasna waa qaybtan inoogu soo horeysee baabka hoostiisa uu kaga hadlayo labada kalena mid walba fasal ayuu u gunti doonaa isagoo weliba ikhtilaafka soo horraysiin doonoo mustawfigana dambaysiinaya laa tuqdacu la goyn maayo yasaarun bidix biyamiinin midig loo goyn maayo walaa shafatun sufla jabin hoosena biculyaa mid sarraysa loo goyn maayo wacagsuhu iyo sidaa cagsiye walaa anmulatun xubinna biukhraa tu kale loo goyn maayo walaa zaa'idun mid dheeraada bizaa'idin mid dheeraada oo fii maxallin aakhare meel kale ku sugan loo goyn maayo waxau sheekhu leeyahay lama jarayo bidix bidixdaasi ama gacan ha ka ahaato ama lug ha ka timaado ama dheg ha ahaato ama yacnii daboolada indhaha ha ahaadaan ama sanka dulalkiisa ha ahaadaan meel bidix la yidhaahdo loo goyn maayo biyamiinin mid midig had iyo gooraarana taa ay ba'du gashaa waata marka hore la gooyey biyamiinin bisababi yamiinin midig ay gooysay daraaddeed gacan bidix loo jari maayo weeye oo gacantii bidix qofka laga jari maayo biyamiinin bisababi qadci yamiinin qadacaha huwa macnaa midigu isagu jaray daraaddii bidixdiisii loo jari maayo maxaa yeelay aan looga jaraynin dee meeshu way iskhilaafsantahy manfacadoodii iyo waxtarkoodiina way iskhilaafsan yahay ujeeddada qisaasuna waa musaawaad wixii waxa la mida in la oofsado musaawaadna ma jiraan marka ay bidix iyo midig kale yihiin walaa shafatun sufla biculya jabin hoose loo jari maayo tu sare daraaddeed haddii uu qofkii isagu tu sare jaray tiisa hoose isaga la jari maayo walaa shafatun sufla debin hoose la jari maayo biculya bisabi culya tu sare oo jaray daraaddeed tiisa hoose loo jari maayo wacagsu walaa cagsu sidaa cagsigiina isna ma jirayo oo debintiisa sare loo jari maayo tu hoose u jaray daraaddeed tu hoose u jaray daraaddeed jufuuntii iyo dabooladiina waa la mida iyagunaoo hadduu mid hoose jaray ka sare isaga laga jari maayo walaa unmula walaa tuqdacu unmula unmulatun la jari maayo xubin unmula yacni waa xubnaha ay faruhu leeyihiin ee saddexda iyo suultaa labada suulka biukhraa mid kale loo goyn maayo oo hadduu masalan isagu taa ugu horraysay gooye ka kale talabaad laga jari maayo maxaa yeele wax manaaficdooda iyo meelahoodu bay iskhilaafsan yihiin weeye farna far kale loo goyn maayo mar haddaynu xubintii diidnay in xubintii xubin kale loo gooyo farna far kale loo goyn maayo oo fartaa murdisada hadduu jaro sabaabadiisa isaga la jari maayo hadduu isagu murdisada jaro sabaabadiisa la jari maayo walaa zaa'idun walaa cudwun zaa'idun xubin dheeraad ah oo mitaahan fii maxallin meel ku sugan bizaa'idin oo fii maxallin aakhara meel kale ku sugan loo goyn maayo isagu masalan qofkan jaaniga ahi wuxuu jaray far dheeraad oo halkaa faryarada hoosteeda ku taalla hadduu isagu far dheeraadoo suulka agdiisa ku taallo leeyahay la goyn maayo zaa'idkaa zaa'idka meesha kale ku yaala looma goynayo ee zaa'idkaa laga jaray isaga xukum ahaan unbuu qaadanayaa kadalika xubin asliya iyo xubin zaa'idana laysu goyn maayo hadduu masalan qofkani faryara lixeed uu lahaa oo dabeedna laga jaro dee qofka faryaradiisii asliga ahayd loo goyn maayo walaa yaduru waxba ma yeelayo tafaawutu kibarin weyni ku kala tegood wa tuulin dherer وقوة بطش إيو أود وحقبض في أصلي نحوين أسلية وكذا زايد نوال لمد في الأصحي أبان قوانا وحول يا شيخ waxaan waxba yeelayn xagga qisaaska marka labada xubin ay xagga maxalka ku siman yihiin xagga maxalka markay labada xubin ku siman yihiin qisaasta waxaan waxba yeelaynin tafawuti kibarin haddii ay masalan weyni ku yar kala tagaan iyo yaraan duulin xagga dhararka iyo gaabnida quwati badshin waxqabadka awooddiisa iyo ducfigiisa fii asliyin fii cudwin asliyin markuu xubinkuna asli yahay masalan dee fartii labadii farood baa waa isla murdista laakiin way yar kala dheer yihiin ama way yar kala buuran yihiin xagga yar waxqabadka gaca labadii gacmo way yar kala xoogan yihiin ayada taasi waxba ma yeelayso maxaa yeelay alcaynu bilcayni waalanf bilanf aayaddaasi way idlaaqday midda labaad in arrintaa mumaasalo laga helaa aad bay u adag tahay oo masalan dee laba qofba fartoodu isleekaan kartaa waa adag ama isdherar iyo ama xagga dhumucda isu leekan karaa haddii la yidhaahdo waa inay isleekaadaan oo aanay wax yar isdheeraan macnaheedu wuxuu noqonayaa inaan qisaasi jirin xeele waa adkaanaysaa marka xubinku marka uu asli yahay tafaawudka noocaasi khilaaf la-aanba waxba qisaasta udhimi maayo wakadaa zaa'idun fila saxix haddii uu zaa'id yahay oo xubin dheeraada uu yahay qowlka asaxa haddaan qabanno tafaawudka noocaasi ay ku kala tagaan ama xag dheeraad ama xag yar awood ama xag weyni waxba ma yeelayo qowlka asaxa ah taanigu wuxuu leeyahay waa dhibayaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee qisaasta cudwigan zaa'idka ah xubinka zaa'idka ah qisaasta markeed horeba ijtihaad baynu ku wadnay buu leeyahay dee ninkii wax yeelay ee zaa'idka gooyey haddii zaa'idkiisii uu weynaado wuxuu gooyena uu yar yahay isagiina waxoogay weyn oo zaa'ida uu leeyahay dee wuxuu leeyahay meesha markaa meeshana ijtihaad markii hore baan ku luudinaynay dee hasi waa yar adigtay buu leeyahay qowlka asaxa muqaabilkiisa wa yuctabaru waxaa la fiirin qadrulmuudixati muudixada qadarkeeda duulan dherar iyo wacardan bal walaa yaduru waxbana yeeli maayo tafaawutu khiladi laxmin hilib adeygii ay ku kala tageen iyo waa jildin haraggii waxau sheekhu leeyahay muqdixada qadarkeeda waxaa laga eegayaa muqdixada qadarkeeda waxaa laga eegayaa xagga duulka iyo xagga cardiga macnaha xagga dherarka waa loo eegayaa xagga ballarhkana waa loo eegayaa oo wixii markaa dee laysu qisaasayo de waa la waa waa la qisa qiyaasa qiyaasayaao waa la dhudhuminayaa ama xadhig baa loo soo qaadanaya ama qori baa loo soo qaadanaya intay noqoto ayaa la eegayaa ama masalan qalin iyo waxbaa la marinayaa lagu calaamadinaya duulan wacardan walaa yaduru tafaawutu khiladi laxmin waxbana ma yeelayo xagga mudexada marka laysu qisaasayo dee haddii hilibku uu kala wen yahay khiradu laxmi hilibka adeegiisu hadduu kala tegsan yahay wajildin iyo haragga haddii labada qof kale harag badan yihiin adag yihiin ama kale hilib badan yihiin oo meeshani ay hilib badan midna leedahay midna uu midaan waxba hilibba lahayn uu yahay midna mid iska yar ladan yahay yacni tafaawudka yaree hilibkaa adeegiisa iyo haraggaa iyo waxba ma yeelayo xagga qisaasta mudixada maxaa yeelay dee ismu lmuudixa muudixada magaceedu waxa uu ku xidhan yahay inay jaraaxadaasi lafta gaadho markaa lafta intay usii socotay haddii midnaa markiiba ay gaadho dee aan waxbaba meesha ku haynin midna uu xoogay caday iyo harag iyo lahaa dee labada waxa xukumaya un lafgaadhkaa walow awdaxa hadduu caddeeyo ra'sow madaxiisa oo dhan ayuu caddeeyey walxaal ra'su shaaji kan wax dakray madaxiisuna asqaru uu yar yahay istawcabnaahu waynu wada gaadhsiin walaa nutamimhu min alwajhi waalkafaa wejigiiyo qadaadkana ka dhammaystiri mayno bal yuukhadu waxaa la qaadayaa qistulbaaqi baaqigay qaybkiisa min arshi lmuudixati muudixada magteedii ayaa laga qaaday low si calaa jamciha dhammaantii haddii loo qaybiyo waxau sheekhu leeyahay hadduu nin soo cararo oo nin buu madaxiisii oo dhanba hilibkii ka saaro laftiisu muuqatay walow awdaxa kulla ra'sihi madaxii oo dhan hilibka waa ka saaray laftii baa soo booday wa ra'su shaaji asqaru inkaar qabahan sidaa sameeyena waa wax madax yar madaxiisu waa wax yar kan kale ow meesha madaxii oo dhan baa ka qaadana aad buu madax weyn oo kala barh baabay isu noqonayaanba labadii madax maxaa la yeelayaa istawcabnaahu buu yidhi waynu ku caam yeelaynaa horta waa inaynu ku caam yeellaa oo aynu madaxiisan yar dhammaantii wada gaadhsiinaa waayahay marka haddaba laysu eego dee ninkanuu madaxiisii oo dhan wada caddeeyey waa ka madax weyn yahay kanoo dee barh baa weli u hadhay ilaa kani masalan kaba soo qaad labadii madax waxay isaga dhigan yihiin ulu iyo uluaad ulu baa u hadhay maxaa markaa la yeelaya wala nutamihu min alwajhi walkafaa buu leeyahay ka dhammaystiri mayno wejiga iyo qadaadka odhan mayno intay leeg baa hadhay aynu meelahaa soo gaarsiinna lo odhan maayo oo aynu caddaynta wadno aynu ilaa meelhaasoo wadna lo odhan maayo e halkaasa hortu lagu dayn maxaa yeelay dee wejigan iyo qadaadku meeshii jinaayada uu ka baxsay oo madaxa ahayd maxaase la yeelay bele yuukhadu qistulbaaqi inta soo hadhay min arshi lmawdixati mawdixada arshigeedii baa laga qaaday low iscaala jimciga dhammaantii haddii loo loo qaybiyo inta soo hadhay iyuun baa la eegi masalan waxaa la yidhi dee saddex meeloodow meel ayaa hadhay baa la yidhi saddex meeloodow meel ayaa hadhay maxaa markaa la yeelayaa dee meeshaa hadhay madaxa iyo qadaadka iyo wejiga lasoo gaadhsiin maaye mudexadii unbaa saddexdaa loo qaybinayaayo shantii haladii mudexadunbaa saddexdaa loo qaybinayaayo intii ay yeelato ayuunbaa la siinaya oo ninkii jaanigaha u bixinaya wain kaana hadduu yahay ra'su shaaji kan wax dakray madaxiisu hadduu yahay akbaru mid weyn ukida waxaa la qaadayaa qadru ra'si lmashjuuji faqad kaa la dakray madaxiisa qadarkiisun baa la qaaday wasaxiixu saxiixna waxa way ana alikhtiyaara doorashada fii mawducihi ila aljaanibi u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay masaladii cagsigeed kan wax jaanige waxyeelada geystay ayaa madax weyn haddaba halkuu markii hore kaasi madax yaraa ayuu kani madax weyn yahay mid madax yar ayuu intiiba hilibkii ka dhameeyey marka waxaa la odhanayaa ukhida qadru ra'si lmashjuuji faqad kaa la dakray madaxiisu intuu yahay ayuunbaa la qaadayaa bimacnaa la caddaynayaa intaasunbaa la caddaynayaa intii kalena dee sideeday u ahaanaysaa ilan musaawaad baa la doonaya waxaan in la siimaa baa la doonaye haddaba ninkan madaxiisii masalan intaa dambe qadaad ku noqonaya halkaa kugta laga bilaabay ilaa qadaadka ilaa masalan labadaa dhegood buu noqonayaa ama intan horuu noqonayaa yaa kala dooranaya marka majnuu caleygaabaa odhanaya intaa i caddeeyo halkaa marka jaanigaabaa odhanaya halkaan doonaan ku caddaynaya yaa kala saaraya labadaani wuxuu leeyahy wa saxiix qowlka saxiix waxa way anal ikhtiyaara doorashada meesha yacni fii mawdicihi meeshan la caddaynayo waxa dooranayo oo cayinaya ilal jaanib u ahay ninkii jaaniga ahaa ee waxyeelada hore geystay waxyeelada hore geystay ayaa la odhanayaa madaxaaga hal alliyaaliyo halkaba la caddaynayo ninkan intiisii laga jarayo sheekh ma xagga dambaa lagaaga dhigaa oo xaggan hore waa lagu daaya ma xagga horaa laga dhiga ma dhinac baa laga dhigaa balaadee cayin baa la odhan maxaa yeelay waxay leeyihiin madaxiisa oo dhami waa maxalkii iyo meeshii jinaayada meel alliyaaliyo meeshii dee ka gudaaba waa lamid haddii qofka dayn lagu leeyahay dee daynta xoolihiisa halkuu doonaabu ka bixin kara kanuun ka bixi qasab looguma leh markaa ninka madaxiisu waa qaamaysan yahay isaga halkuu doono odhanaya ka goosta saxiix baynu nidhi taanigu wuxuu leeyahay mee majnuu calayhiga ninkaa waxyeelada loo geystay haddii aanu wax ka dheeraada adalbaynin isagun baa la odhan waar ama qadaadka cadde ama wejiga cadde walow awdaxa hadduu caddeeyo naasiyatan food wa naasiyat foodiisuna asqaru waa yartay tomima bibaaqi ra'si madaxa baaqigiisa ayaa laga dhammaystiraya waxau sheekhu leeyahay wuxuu ninbuu wuxuu caddeeyey oo uu hilibkii ka dhameeyey xaggaa naasiyadiiyo fooda wanaasiyatu asqaru kan jaaniga ana foodiisu waa wax yar kan kalena waa weyn tahay oo dee baabacadaasoo dhan bay foodiisahay kanna waaba laba farood iyo meelaha sidee baa la odhan tomiyan baaqiraas waxaa laga dhammaystirayaa madaxaydiisa kale ayuunbaa markaa foodii laga raacinaya maxaa yeelay waxaa la leeyahay madaxu dhammaantii waa xubin keli ah marka xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe farqi ma kala le laakiin masaladii hore ee laha wejiga iyo qadaadka laga dhammaystiri maayo dee weji iyo madaxday kala ahayno waa laba xubin oo wuxuu hataa inoo keeni doonaa nabarka lafcadaadka ahi hadduu isu maro wejiga iyo madaxa wuxuu noqonayaa laba muudixo haddii dakarku masala saa ugu dhaco oo uu timahana galo wejigana soo galo waa toban habaad walow zaada hadduu kordhiyo almuqtasu kii qisaasanayey fii muudixatin qisaasanayey ayaa calaa xaqii ka kordhiyey lazimahu qisaasu ziyaada dheeraadka in laga qisaasay ayaa ku ajibay fain kaana khadaan haddii ow cafaa calaa maalin buu ku cafiyey kiilaha wajaba arshun kaamilun baa wajibay waqiila caleyh qistun qayb baa waajibayey waxau sheeku leeyahay nin wax qisaasanayey oo muudixo qisa nin baa la yidhi muudixo la yeelo lafta la caday kii majnuucayga baa la yidhi qisaaso adha iyo wuxuu u qabayba wuxuu ka kordhiyey calaa xaqi xaqiisii buu ka kordhiyey oo masalan dee hadday far ahayd masalan laba farood buu isagu ka dhigay lazima qisaasu ziyaadati waxaa la odhan ziyaadada waa laga qisaasaya soo dhiga adna xeel camdi ayuu sameyey haddaba fain kaana zaa'idu khata'a intan dheeraadkan ayaa u dhacday iyadu gef oo aan qisaas keenaynin gef bay u dhacdoo qisaas ma keenayso waa maxay dee qof iskaba yar weyn buu ahaayo mindidii waxbaa la yar gergeriirtayo uu talaabi khata'a ama camdi bay ahayde cufiya calaa maalin cafaa ninkiina calaa maalin buu ku cafi wuxuu yidhi intaa xoogaygeedii dhib iska daayo intaad kordhisatay xoogaygeedii dhib waaba iska waxlaahay wajaba arshun kaamilun arshi kaamila muudixo dhammaystiran shantii halaad baa waajibaya wa qiila qistun qiilna wuxuu leeyahay may qayb qaybkaa ziyaadada ayuubaa waajibayo muudixadii unbaa loo wada qaybino intaa ziyaadadu waxay hesho ayuumaa qiilna wuxuu leeyahay maya ee mar haddii ay xugun ahaan waxaanay ku kala tegeen muudixo kaamil ah ayaa laga doonaya qofkii walow awdaxahu hadday caddeeyaan jamcun kooxi awdaxa min kulli waaxidin milahaa buu ka cadday waqiila waxaa layi qistu qaybkiisa waxau sheeku leeyahy hadan koox ayaa nin isu qabatay dabeetana siday u wadeen bay waxoogay ku caddeeyeen awdaxa min kulli waaxidin milahaa mid walba intii la caddeeyey ayuunba isna ka caddayn maxayla waxay leeyihiin meel kasta oo ninkaa waxyeelada loo geystay dadka badan wuxu geysteen meel kasta oo muudixadiisaa ka midi mid waliba jaanin buu kuyo u waxyeelay mid waliba uu waxyeelay mar haddii mid waliba uu waxyeeleeyey dee dhammaantood intii la kala gesa waqiila kistu qiil baa wuxuu leeyay may qaybkiisa war waxanuun ha la qaybiyo oo mid walba dee inta kaga soo hagaagta uun ha laga jaro irbad irbadku ay noqotana marka haddii masalan laga doono muudixadii haddii laga doono arshigeedii oo qisaastiiba laga daayo ayada maxay noqonaysaa culimada qaarkood waxay leeyihiin dee mid walba muudixo kamila laga doonaya culimada in fara badan oo sheekeyada ka mid ila waxay leeyahay asxaabta maya waa loo qaybinaya un shantii un baa loo qaybinaya halaad walaa tuqdacu la goyn maayo saxiixatun gacan fayow bishallaa'a midoo qallaalan loo goyn maayo way radiyaljaaniiba ha ku raali noqdeen ee falaw facala hadduu sameeyo lam yaqac qisaasan dhici maayo bal calayhi diyatuhaa baa lagu leeyahay falaw saraa hadduu sareeyo fa calayhi qisaasu nafsi baa lagu leeyahay waxau sheekhu leeyahay gacan fayow loo jari maayo bishallaa'a bishallaa'a shalalka waxaa la yidhaahdaa bطlaan اlcamal waa xubinkaasoo manfacadiisa iyo shaqadiisa ay tagto ayaa la yidhaahdaa walow habe iska jooga xubinka waxqabad wixii loogu talagelay mar haddaanu qabanaynin ima gacantaa wixii loogu talagay haddaan hawa iska laalaadee haddana waxba kuu qabanaynin shalal baa la xisaabinaya walow haba kaa laalaadee marka wuxuu sheekhu leeyahay xubin fayow la jari maayo bishalaadi sababi shallaa'a mid aan waxtar lahayn oo ay goysay daraaddeed masalan nin gacantiisa midig fayowde ama lugtiisa midig fayowdahay ayaa wuxuu jaray miday lugtiisu aanay waxba jaraynin ama gacantiisu markaa gacantaa ama lugtaa fayow la jari maayo bisababi taa shallada loo jari maayo wayradiyaljaani ninka jaaniga ah haba qur-aan hadduu kii waxyeelada geysta idhaahdo har nin walba dee tiisa wuxuunbuu ku qabsanaye anugu mar haddaan taa shalalkaa ka gooyo aniga tayda halagoy xataa hadduu jaaniga yidhaahdo laga aqbali maayo mumaasala ayaan jirin haddaba falow facala kii gacantiisu ay masalan shallada ahayd ayaa fadhii waayey dabeetana ninkii jaaniga ahaayee waxyeelo ugeysay halkan jooga ayaabuu qaatay dee seef iyo waxoo gacantii ama lugtiibuu hordhigay isagana maxaa ka maqnaa dee mid shallaabaa ka maqnay mid saxiixaana waa kanuu xaabi lam yaqac qisaasan horta qisaas u dhici mayso oo lugtaa fayow uu goostay ama gacantaa fayow uu goostay tiisii u dhici mayso maxaa yeelay mustaxiq maahu muu mudanin bale calayhi diyatuha isaga waxaa laga doonayaa magtii gacanta ama lugtaas oo dhammaystiran isagana waxaa la leeyahay taadii shallada ahayd xukumadeedii qaabo haddaba halkaasuun kumay joogine falow saraa lugtii ama gacantii fayoobay ee uu jaray ayaa siraayo keento ninkii wuuba dhintayba fa calayhi qisaasu nafs nafda qisaaskeedii baa lagu leeyahay waa la qisaasaya maxaa yeele xaqla-aan bay ku dhacday wa tuqdacu waa la goynayaa ashallahu ayada bisaxiixati ilaa an yaquula inay yidhaahdaan ahlulkhibrati laa yaqaicu damu dhiigu gooy maayo mooyaane oo yaqnacu biha uu ku qancayo muslim fiiha ka qabsanayaana waxau sheekhu leeyahay ayada waxa la jaray gacantii shallada ahayd ama lugtii xubinkii isagu ashalka ahaa ee aan manfacada lahayn isaga waa la jari maxaa loo jarayaa bisaxiixa mid fayow haddii midoo gacantiisa midig aanay waxba taraynin mid fayow oo gacantiisu midigay caadi isaga u ka jaro isaga tiisaa liidato waa la jari maxaa yeelay dee qofkan loo qisaasayo shaygana xaqiisiiba uu ka hooseeya xaq sare un baan la doonay qofka in loo gooye dee wixii ko xaqiisi in ka hoosey waa loo jari karaa marka halkaa waxaa wanaagsan markaa watuqdacu shallahu bisaxiixati waa loo jari wayaqnacu biha mustawfiha waanu ku qancayaa ninkii oogsanayay ninkii oogsanayana waa ku qancayaayo macnaha shalalkaa ar arshi u dooni maayo arshi u dooni maayo lama odhanayo war dee anigana mid fayoobay ahay kanna waa midaan waxba ugu filayne dee waxoogayga udhaxeeya shalalkaas aniga arshi halaysiiyo xoogay mushqayada halaysiiyo o odhan maayo ee uu ku qancaya maxaa yeelay dee xagga jirmigii ayay isku waasiman yihiin walow xagga sifaan haba isku yar khilaafsanaadaane dee xaggii maxalkii jirmigii waa iskaga mid sifada mujaradadana maa lama qaabiliyo hadday sifadu mujarado tahay maa lama qaabiliyo marka halkan ilaa an yaquula ahlulkhibrati dadka khibrada leh ehelka u ah ahlulkhibra aqoonta u leh welibana dee laba iyo wixii kasii badan weeye masalan dhakhaatiirta oo kale ahlulkhibra dadka waxaan aqoonta u leh hadiyo gooraa markay dhakhtar tagtana waa laba iyo wax kasii badan weeye waxaa markhaatiyain loo tixgeliya inay dadka ahlulkhibradii yidhaahdeen mooyaane laa yanqaticu dam har meeshan beledan qalaalan haddaynu jarro dhiiguba istaagi maayo inay yidhaahdaan mooyaane markaa lama jarayo marka xagga horeay ku xidhan tahay wayaqnacu biha mustawfiihaadu xagga horeay ku xidhan tahay wayuqdacu waa la jari saliimun kii saliimka ahaa ee badqa beecsamadaa loo jariyo wacraja walaa atara raad ma leh likhudrati adfaarin cidiha cagaarkoodi iyo wasawaadiha madowgeeda wasaxiixu saxiixna waxa weeye qadcu daahibati aladfaari tii ciddii ay utageen in la jarayo bisalimatiha tii ay badqabeen duuna cagsihi sida cagsigii maya laakiin waxau sheekhu leeyahay xubin saliima oo nabad qaba waxaa loo jarayaa biacsam acsamkaa dhowr waxbay ku macneeyeen waxay leeyiin waa qofka oo halkaa masalan mirfaq halkaa kala baxaa suxulku dee aanu shaqaynaynin ama qofka iska yar cududa gaaban ama iska curcurka gaaban ayay yidhaha acsamku waa kaa cududa ama curcurka gaaban qaarna waxay yidhahdeen waa gurayga oo masalan waa ka inta badan bidixda wax ku qabta man badku biyasaari akaru waa qofka bidixdiisa wax ku qabashadiisu ay badan tahay marka waa guray marka haddii masalan dee mid gurhani uu mid midigta ka jaro kan midigtiisii waa la goy walow haba bidixdu haba u xoog badnaato ha u waxqabad badne laodhan maayo bidixdu u wareegtay midigtiisii bidixda loola wareejiya laodhan maayo taasun baa la jari wacri acriskuna dee waa kaa dhutinaya mid dhutini ku jiro isagana dee waa loo jarayaa kii fayooba acsab masalan mid saliima baa jaray mid acsaba markaa kii saliimkaa waa laga jaraya acrij mid saliima baa wuxoogaa lugtiisa ama gacantu saliim tahay lugtiisu saliim tahay ba mid acrija ka jaray waa laga jarayaa isna walaa athara wax raada male buu xagga qisaasta gacan ama lagu loo qisaasaya likudarati adfaar haddii cidyuhu ay yar cagaaran yihiin wasawaadi iyo cidyuhu hadday madow yihiin waxbaa iyadu taasi ma yeelaysa xaggii qisaasta maxaa yale waa cillo iyo xanuun ciddida ku sugan ee qisaasta waajibideediina waxba ma yeelayso waxaa kaluu sheekhu waa saxiix qadcu daahibati aladfaar waa la jari kii bilaacidiyahay gacan bilaacidiya ama lug bilaacidiya bisaliimatihaa haddii qofku uu lug ama gacan cidiyaheedu bad qabaan uu gooyo dee tiisii bilaacidiyaheed waa la jaraya oo xaqiisii bay ka odtay duuna cagsihi laakiin sidaa cagsigii maahao haddii qof ay gacantiisu bad qabtaa ciddihiisu ay u bad qabaan oo mid ciddiu ka maqan yihin karo loo jari maayo maxaa yeele dee ka dhammaystiran naaqis looma qisaaso wadakaru xubinkaa taranka ee raggu sixatan iyo washalalanba keliya dib uu la mid yahay wal ashallu xubinkaa haddaba dakarka waxaa loo dhayaa ashal munqabidun waa mid laabanoo layan basiidu aan fiidsamaynin aw cagsi ama see cagsigii walaa ahara raadna male liintishaari kiciddi iyo wacadamihi la-aantiisa oo fa yuqdacu faxlun dee kii qoorkaa waxaa loogan bikhasiyin kii dhufaana wa ciniinin iyo kaa aan dee hawshan ka soo bixi karaysa waxau sheekhu leeyahay xubinkaa taranka ee raggu xagga sixada iyo fayowga iyo xagga shalalka iyo qalalkaba keliyadii gacanta unbuu la mid yahay wax farqihoo u dhaxeeyaay ma jirto axkaamta aan gacanta soo gelinay oo dhan ayuunbaa soo gelaysa markaa haddaba ashal maxaa lo odhan yeela markaa wal dakaru sixatan wa sharalan waa iska tamyiizi sharala min jihati sharal wa sixatan nuuqa rabaaba xaala bay yidhahan haddaba dakarka ashalkaa maxaa la odhan dakarka ashalka ama xubinkaa taranka ashalkii waxa weeye munqabidun laa yanbasid waa kaasun fidsan ee aan sooba noqonayn aw cagsu mid laaban oo aan fidsamaynin ama cagsi oo mid fidsan oo aan soo laabin xare keliyahun laasimaya aan dhaqdhaqaaqayn walaa asara xagga qisaasta raad mala liintishaari wacadami haddii midna intishaarayuu kacayo midna aanu kacaynin waxba markaa taasi cibro male oo fa yuqdacu waa la jarayaa faxlun dee kii faxligaa qoorka ahaa ee uu kacayey bikhasiyinkaa iseexniyaa laga jaray aanu kacaynin ayaa loo jaray wa ciniinin hadduu kii caadiga ahaa mid ciniin oo isagu aan wadiga karaynin uu ka jaro isna waa laga jari un maxaa yeelay dee nafsan la cudw waxay leeyihin xubinka nafdiisa wax dhibaato ay kuma jirto wa anfun saxiixun sankii saxiixa ahaa beeqshamo baa loo goyn midaan waxba urinayn wa udunu samiicin kii wax maqlayay dhegtiisii waxaa loo jaray biasama midaan waxba maqlaynin laa caynun saxiixatun il iyadu saxiixo ah bixadaqati camyaa'a mid wiilkeedu dee uu indhalayanu waxba arkaynin loo jari maayo wala lisaanu naadiqina biakhraso loo jari maayo isna waxau sheekhu leeyahay sankii saxiixa ahaa ee masalan dee wax urintiisa iyo ay caadiga ahaayeen waxaa loo jarayaa biakshama kii akshama kaa akshama waa kan waxba urinaynin maxaa yeelay dee sankuna waa intaa hore uun waxay leeyihiin urtani dee halkan kuma jirto ee waanay ka duwan tahay waxaa kaloo la jaraya masalan hadduu qofka sangiisu caadiya midaan waxba urinayn sanka ka jaro waa laga jaray un isma wa udunu samiicin mid wax maqlaya dhegtiisa waa la jaraya dee asamo midaan waxba maqlayn hadduu ka jaro ee dhegtiina dee waa intaasuun la maqalku macno gaara buu ahaay hadduu mid wax maqlaya midaan waxba maqlayn dhegtiisa jaro isna waa la jari kan la jaray waxba maqli maayo la odhanayo waayo maqalku intan maaha waa iska weelun mooyaane maqalku uu ka baxsayay intan waxa uu sheekhu yidhi laakiin laa caynun saxiixatun in saxiixa ah bixaqiiqati camyaa mid wiilkeedu oonu waxba arkaynin loo goyn maayo iyada masalan dee in la iskaba joogtaa laakiin aan midh arkaynin hadduu qofku soo saaro dee tiisii wax arkaysay loo soo saari maayo oo maxaud kala farqi ah dee halkan waxaa leey araggu halkanuu ku jiraa laakiin dhegta halkan intan kumuu jirin ama sanka intaa hore kumuu jirin aragga ama urtu walaa lisaanu naaiqun walaa yubdacu lisaanu naaiqun carab hadlaya walaa lisaanu naaiqi maa le mid hadlaya carabkiisana loo goyn maayo biakrasa mid isagoo aan hadlaynin maxaa yeelay dee hadalkani wuxuu ku jiraa carabkan ayaa lagu hadlaa oo qofkii haddaanu hadal lahayn loo jari maayo dee kaa hadalkiisu caadi yahay sheekh alcismi wallahu aclam